asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan studiyoga sharafta leh ee naga dhegaysanaya adduunka dacaladiisa iyo weliba madasha sigisty waraysiga kani wuxuu idinkaga imanaya waa madasha sigisty waxaa khadka si toosa ugu jira siyaasi maxamed sayid aadan oo jooga magaalada kismaayo marka hore waxaan kugu soo dhoweynaynaa madasha sigisty maxamuud sayid aadan asalaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayahay kolley kismaayo ayaad ku sugan tahay xaaladda kismaayo nooga waran maxamud bismillahi raxmaan raxiim waan salaamaya anigana dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo ummadda islaamka inta hawada ga dhegeysanayso kismaayo waa magaalo degan xagga ammaankeedana uu wanaagsan yahay haddii marka in laga reebo xaaladaha guud ee dalka soomaaliya la wadaagto hadda intaanu ku sugnayn oo aanu shirkan u joognay iyo in kala laba hadda magaalada aad iyo aad ayay u degan tahay waana lagu wanaagsan yahay
waayahay kolley waxsaa nagu maqaalaa waxaa socda shirar aad adigu kolley wadwadaan shirkaasi muxuu yahay muxuuna ku saabsan yahay maxay tahay ulajeedadiisu
shirku waa shir waad la socotaan hab dhismeedkii maamulka jubbaland ilaa iyo xilliyadii lasoo dhaafay sanadihii aan soo dhaafnay khalaaf fara badan baa ka jiray oo dadka wada degan habka agaasinka ay ka tirsanayeen iyo qaabka ay wax u socdaan shirka iyagaan wuxuu daba socdaa shirir hore oo aada la socotaan oo ahayd bal in laga heshiiyo wixii khilaaf ahaayoo jiray jubbalanta cusub oo haatan dhismayso oo si aada la socotaan madaxweynaha un la doortay oo baarlamaanka doorteen bishii agosto shan iyo tobankeedii sanadkan soo dhaafnay inta ka dambeysayna lagu jiray wadahadal iyo in la isqanciyo shirkii ugu dambeeyey oo lagu soo afjari lahaa khilaafaadkaas kadibna ummad isku niyada oo iswaafaqsan oo wax wadale oo isu talasushay ay ugu wada shaqeyn lahayd horumarkooda iyo ammaankooda shir looga golleeyahay weye miduna kismaayo hadda ku socday xaalad fiican buuna hadda meel fiican buu marayaa waayahay sidaa aanu ognahay waxaa ka dhalatay dowlad la yidhahdo jubbaland marka khilaafaadkaad sheegaysid ma qabiilkaa iskhilaafsan se dawladda iyo beelaha meelaha degan khilaafka waxbuu ka imanaya khilaafka habdhismeedka nidaamka sistamka jubbaland la yidhaahda iyo dadkii dhaliilsanaa habka ay wax u dhismeen waa k arrintaasu maaragtay ari waa saad og tahay waxaa lagu kala gedisnaaba habka wax loo dhisanayo khilaaf soo jiita miduu ahaa aakhirna waa taan ku heshiinay sanadkii lasoo dhaafay bishii sideedaad shirka iyagii doolow geda ka dhacay ood hadda ka hore iga wareysateen doorashadii madaxweynaha afartan sano la doortay ka hor xilligii maamulkii kumeel gaarka ahaa ee jubba uu gebagabada sii ahaa in la xalliyo waxyaalaha khilaafaadka ah oo la kala tabanayo maamul lagu wada qanacsan yahayna la dhiso marka siyaasiyiintii ka soo horjeeday habdhismeedkii maamulka jubbaland ayaa looga gol leeyahay iyo maamulkii jubbaland intay wada hadlaan waxay ku wada qanacsan yihiin inay meesha ka soo saaraan oo arrintaas ayaa lagu afjarayaa shirka iyagaan waxaana ilaahay ka rajeynaya kii ugu dambeya inu noqdo meel wanaagsanna waa noo baa
waayahay sidaanu ognahay bere hiiraale wuxuu ka mid ahaa ragga laftigiisu khilaafsanaa dowlad goboleedka jubbaland shirkana noogama dhex muuqdo maxaa qaldan bare waa raggii aanu isku jaarka ahayn oo annaga aanu isku fikirka ahayn aniga iyo wafdigii aan hogaaminayay ee xagga siyaasadda kaga soo horjeeday jubbaland ilaa haddana isku aragti baan nahay waa imaanayaan shirka maalmaha soo socdo waxaanu hadda annaga sii sameynay guddiyo farsamo oo ururiyo ama isku sii dabarido qaabka arrinta iyo waxa lagu heshiinayo iyo nuxurka qodobada ay tahay in laiska qanciyo oo jubbalanta cusub ay fuliso marka wufuud berri imaanaysaa jirto oo naga dambeysay barana hadduuna kasoo qeybgalay hadduusan kasoo qeybgalinba waa naga mid oo fikirka iyo aragtida aan isku midka ka ahayn nuxurkeeda haddii lagu heshiiyo waa nin naga mid ah weeye oo arrinta nala waafaqsan sida ay wax u socdaan waayahay maxamudow saanu ognahay dawlad ayaa la dhisay idinku maxaad diidantihiin ma saami qaybsiga dawladda jubbaland baa diidantihiin ma sidii loo soo asaasaa diidantihiin ma xildhibaanada si lagu qaybsadaa diidantihiin ma goboladaa diidantihiin idinka ulajeedadiina maxay tahay aad hadda isluugsantihiin si aad la socoto waxaa dhisan baarlamaan baarlamaanka dhisan oo shan iyo toddobaatanka ah oo jubbaland hadda u dhisan waad og tahay inay cabasho kadib toban xubnood in lagu daro la go-aansaday oon weli la meel marinin la fulinin laakiin baarlamaankana ay qodobkii fureen shan iyo toddobaatanka ahaa dawladda jubbaland iyo madaxweynaha jubbalandna ay soo jeediyeen cabasho baarlamaanka ka jirta oo loo baahan yahay in laiska qanciyo way jirtaa cabasho ama diidanaan xagga degmooyinka jubbaland ay ka kooban tahay oo khilaaf ka taagan yahay in la xaliyo way jirtaa kadibna awood qaybsiga xukuumadda imaaneyso iyo hay-adaha amniga iyo kuwa dakliga iyo kuwa siyaasadaba adigu waxaanu doonaynaa wax aanu marka hore ku kala maqnayn raggii dhinacan kasoo jeedayna ay in badan maxay ahayd maqnaashaha iyaga darteed ay si kale u dhigeen annagana aanba fikirkaaba diidanayn haatan haddaan isku aragti noqonay in wixii khaldanaay oo dhan la saxo oo cid walba waxay xaq u leedahay haddii boqol kiiba boqol aan lagu guulaysan karin in la siiyo in qanaacad iyo tanasulaad laga helo oo boqol kiiba sagaashan la qanciyo weeye eemka laga leeyahay shirarka istaba socdo oo meelo kala gedisan ka socdo muddo dheer
waayahay maxamuud sayid aadan ayaamahan waxaa socday weeraro xagga cirka ah oo lala beegsanayay gobolka aad adigu kasoo jeedid oo ah hajado weeraradaas oo meelo badan dad badan lagu laayay xoolo lagu laayay ay madaxweynaha iyo weliba madaxweynaha jubbaland intuba ay diideen in dad lagu laayay aragti ahaan adigu maxaad aaminsan tahay runta horta dagaal baa socdo dalka dagaal baa ka socdo kooxa ayagana jiddiga jahasiyay oo annagana nala dad ah fikrad kalena ku shaqaynayo iyo ajnabi fara badan oo halkan gabaad kasoo dhigtay baa dalka dhibaato ka wado dagaallo culus baa gada ka dhacay waxyaalo fara badan baa ciidamada amisom khaasatan kuwa kenya kasoo gaareen ayagoo ayaga naftooda taa ka jawaabaya oo la dagaalamaya kooxahaas wax badan baa dadka rayidka kasoo gaaray hore baan ugu hadalnay marka waxaanu doonaynaa maadaama ciidamaan iskaashano iyo dalal aanu deris nahay arrinta ay tahay in guddiyo farsamo la qabto xaqiiqda la baaro wixii shacabka ama wax tacadiho dhacayna laga wada hadlo oo laga qanciyo dadkii ay arrintaa gaartay waana lagu tacsiyeynaynaa intii ay wax yeelada kasoo gaartay
laakiin arrintaa madaxweynaha jubbaland waa diiday in dad badan lagu laayay dadka degaankuna waxay leeyihiin dad badan ayaa nalaka dilay xodhanana waa nalaka laayay isagoo ah madaxweynaha sibaan u ogeyn inuu gedo dhibaatada ka dhacday iyo dadka lagu laayay runtii ama madaxweynaha federaalka ha ahaado ama midka dowlad goboleedka ha ahaado ama mas-uuliyiinta kaleba ha ahaato sida ay wax u dhaceen cid walba waa u caddahay waxaana la doonayaa sida ay wax u dhaceen ciddii ay dhibaato kasoo gaartay labadii dagaal oo u dhexeeyey ciidamada amsom iyo kan al-shabaabka in shacabka laga qanciyo waxaana rajaynayaa in arrintaas waftiyo kala gedisan loo diri doono lana taaban doono marka xilliyadaas ayaan ka hadli doonaa halka ay arrinta ku biishubato hadii aan la jido waayahay mar aanu waraysi ka qaadnay odayaal kasoo jeeda gedo waxay noo caddeeyeen imaanay shirka aad hadda sheegaysaan aanay waxba ka ogen laganana tashan miyaysan laftigiinu beesha iyo gobolka aydan kala tashan shirka ka dhici doona kismaayo horta shirku waxa weeyaan ajenduhu waa shir siyaasadeed siyaasiyiintii reer jubbaland ee kasoo horjeeday nidaamka jubbaland oo hadda dhisan iyo siyaasiyiinta hogaaminaysa nidaamka jubbaland baa wada hadlayo sorry haddii wadaxaajoodkaas lagu heshiiyo oo waxyaalaha annagaanu ku kala aragnida gedisanaynin meel la saarana waa loo gudbi doonaa wejiyada soo socda dib heshiisiin ballaaran oo laisku cafiyo oo odayaasha dhaqanka ay ka qayb qaataan marka hadda annaga midkaanu ku jirno waxa weeyaan waa shir siyaasadeed wey waayahay sida aanu la soconno naloo sheegay berahiirale weli waa diidan yahay shirka waana kasoo horjeedaan adiguna sidaad caddaysay waa kugula socdaa marka shirka berehirale ma iman doonaan kismaayo mana kasoo qaybgelaya shirka si adiga ka wakiila runtii anaga taa ma hayno annaga taa ma hayno aniga maalmo ka horaan kismaayo imid hotelkii aniga aan deganaa baana shir ku galnay habka aan isu farsamayno iyo habkaan wax u nelino waa isloognahay waxaan marka aniga kuu cadaynayaa shirkan inuu yahay shirkii ugu dambaysta ahaa oo lagu xallin lahaa khilaafka jubbaland iyo dadkii wax wada lahaa oo wax isku diidanaa inuu noqon doono cid kasta iyo gabar kasta iyo qof kasta oo barnaamijkaas qaybka ahaana waxay ku qancaan ay kasoo bixi doonaan haddii alla yidhi waayahay maxamuud sayid aadan haddii laynii diido saami qaybsiga ama awoodaha haddii la qaybin waayo maxay tahay markaa waxyaalaha kale aad samayn doontaan runtii horta waxaa la yidhi laba dhaxal isku haysata haddaa aragtid maxaa ka dhexeeya lama yidhaahdo ummadda wax ka dhexeeyaan iyo ummadda wax wada leh inta badanba waa caadiyan inay wax isku qabtaan haddii arrinta annaga aanu isku hayno waxaanu rajaynaynaa marka koowaad inaanu annaga ka heshino hadday kaa dhici weydo arrinta waxaa jiraya garsoor oo dawladda federaalka iyo beesha caalamkaba ka imaanayo marka waxaanu rajaynaynaa in si lug oo qancin leh oo isitalisulaad leh ay wax walba noogu dhamaadaan haddii alla diido waayahay maxamuud sayid aadan ayaamahan waxaa socday waxa la yidhahdo four point five oo shirkii madasha wadatashiga la iskaga kacay puntlandna ay ka biyo diiday jubbalandna ay tiri waan soo qaad sidoo arkaa four point five in ay jubbaland soo qaadato laguna soo xulo xildhibaanada hadduu noqon doona dowladda federaalka ka mid noqon doona rudor saa la socoto jubbaland madaxweynaha hadda jira axmed maxamed islaan baa hogaaminayay annagana siyaasiyiintii muqdisho joogay oo kala tashaday baanu ahayn saa la socotana ma ahayn rabitaanka jubbaland in habka four point fiveka lagu laabto laakiin mar haddii dawladdii federaalka ajendaha ay keentay beesha caalamkan ay ku taageertay jubbaland arrinta siday ugu gaabsatay sidaasay ahayd waana og tahay inuu weli wadahadalkii socdo oo arrintaasu aan muddi lagu jarina ay weli jaanisyo fara badan dhiman yihiin marka laakiin madiyan annaga waxaanu ahayna dadka aaminsan in hab deegaana arrinta bal lagu dayo maadaama in badan habkaa formalahaas wax lagu soo qaybinayay dawladnimadana ay hoos u dhaadhici weyday waxaana la yidhi wax isqaban waayo haddaad aragto ama waxaan meesha ku jira bay cidu soo gelisaa ama wax meesha ku jira bay cidu ka saartaa marka waxaan u arkayay aniga iyo raggaan isku aragtida nahay in arrintaasu ay tahay in ba laga wareega formalihii ama modelkii four pointy five oo loo wareega habkaa kale haddana waad ogtihiin oo soomaaliya dawlad federaal bay leedahay walow dawladdaas haddana aan ku dhaliilayno inay inta badan u jilacsan tahay dawladaha kale oo beesha caalamka oo na kaalmeeya aragtidooda mar hadday dawladdii soo dhigtay madaxdii marka isu timidna wax ku heshiin waayeen beesha caalamkana ay tiri waa ku taageernay sidaas ayay ila tahay in looga gaabsaday puntlandna xaq ayay u leedahay inay iyada mawqifkeedii difaacdo waadna og tahay duruufaha ku kala xeeran deegaanada kale oo koonfurta soomaaliya iyo puntland puntland uma tashatay oo ayada ammaankeeda iyo horumarkeeda gacanteeda ku haysata weeye haddii deegaanada kale o maamulada ka jiraanna waad og tahay oo inta badan shisheeye waxay yidhahdaan annagaa gacan idinka siina amaankii annagaa idin waardiino annagaa wax idin la wadno marka madaxda marka ka jirta maamuladan kale ama dawladda federaalka inay u jilacsanaadaan aragtida shisheeyaha marka taas ayaa ayna saldhig u noqonaysa si kastaba ha ahaato arrintaasu marka kuma khilaafayna annaga markaa mas-uulkii noo matelayay sistamka jubbaland oo ka qayb galay shirkaas sida uu u arkay arrintaas
waayahay maxamuud sayid aadan kolley siyaasi baa tahay xildhibaan baad soo noqotay wasiir ku-xigeen ayaad soo noqotay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka ayo wuxuu had iyo jeer sheegaa in dowlad goboleedka ugu dambeeya ay noqon doonto hiiraan sida aad og tahayna ay maakhir iyo khaatumo ay ka horreeyeen sidee u aragtaa in maakhir iyo khaatumo la yidhaahdo ma soo samaysan karaan dowladda federaalka ayna iska dhega jirto arrintaas sidee u aragtaa maxamuud sayid aadan horta anigu wasiir buuxaan ahaa wasaarado kala gedisan baan soo qabtay xildhibaanna waa ahaa madaxweynihii ugu dambeeyey koonfur galbeed lixda gobolna waa ahaa oo u tanasulay aragtidii markaas ka hortimid markaan saa saxo tiitalkaas midtaan aniga waxaan u arkaa dawladda federaalka soomaaliya inayna si saxan ula dhaqmin maamulka khaatumo iyo maaqan inay si saxan ula dhaqmin baan u arkaa ummadaas inay oo waxay rabto samayso oy ku aqoonsadaanna inay diideen ayagoo markaas ilaalinayo maamullo kale oo kasoo horjeeda fikirka ay ummadaasu mar walba iyada ay qaadanayso marka dabcan waxay xaq ulahaayeen in wixii ayaga ay dhisteen la aqoonsado laga tixgeliya talada socoto marka taas ayay lahaayeen xaq uma ay lahayn in la inkiro oo dadyow kale ama maamullo kale ay aragti isku hayaan looga heliya marka anigu ra'yigaan ka qaba taa wey
waayahay gunaanadkii maxamuud sayid aadan maxaa dadka soomaaliyeed oo ku dhegaysanaya iyo dadka haddaba ku dhegaysanaya aad kusoo gunaanadaysa waxaan aniga ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaa inay taashiso bal la yidhaahdo war intii rubac qarni iyo ka badan bay xaaladdeena halkaasay maraysaa dalka iyagana dawlado kala gedisan interesyo kala gedisan leh dana kala gedisan leh ayaa maxay ahayd faraha kula jiro xagga kale arrin magaranaysaa aanu caado ulahayn oo dad isqarxinayo oo ayagana ishalaagayo ummadina halaagayana waa nagu lug leeyihiin marka waxaan ku talin lahaa bal inaan diirada saarno inaan iscafinno isu tanasulno qof walbana uu xagga wanaagsan u fikiro bal sidee soomaaliya qaran sharaftii ummadda soomaaliyeed matala u heshaa sidee soomaaliya shirqoollada siyaasadeed ee caalamka ugu imaanaya iyo dabinada shisheeyaha ay ugu guditaa inay sidaa ummadda bal u fikiraan qof walbana contributionkiisa ama maxay ahayde inuu dadka wax ku taro inuu isku dayo oo xaaladda maanta ay tahay xaalad u baahan gurmad in soomaaliya ay qaran hesho qof walba nin kasta iyo gabar kastana ay isu xil saaraan baan ugu baaqi lahaa waayahay kaasi wuxuu ahaa siyaasi maxamuud sayid aadan oo jooga magaalada kismayo halka aad ka dhegaysanaysaan waa madasha sigisty xiriiryaha waa sadna suudi iyo anigoo ah yaasiin ducaale waxaan kaga tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu